زمجري زمجري أيها الأساد قد حق الجهاد وازأري وازأري وازأري وازأري غير جيش الحق لا يجلو الوغاد بالسيوف نمحق الكفار والحتوب منية الأبرار بالسيوف نمحق الكفار والحتوب منية الأبرار المنايا كالعطايا فامض للجنات لا تخشى المنون فالمنايا كالعطايا فامض للجنات لا تخشى المنون لأنه لأنه لأنه لأنه نحن أشبال الغزاة الفاتحين بالجهاد الجهاد الجهاد بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثه وقال فان قتل زيد او استشهد فاميركم جعفر فان قتل او استشهد فاميركم عبد الله بن رواحه فلقوا العدو فاخذ الرايه زيد فقاتل حتى قتل ثم اخذ الرايه جعفر فقاتل حتى قتل ثم اخذها عبد الله بن رواحه فقاتل حتى قتل حسبنا بالله مشدود الوثاق مجدنا قام بالأسياف صرحا من جلال نصرنا
sanadkii kun sideed boqol afartan iyo afartii miilaadiga qoraa faransiis ah oo lagu magacaabo alexander doma ayaa alifay ruwaayad loogu magac daray alfursaan athalaatha oo uu kusoo gudbinayay sheekada saddex nin oo ka mid ah ilaalada hogaamiyihii saliibiyiinta ee luwiiskii saddex iyo tobanaad isagoo ku tilmaamaya inay ahaayeen halyeeyo iyo abdaal baal dahaba ka galay taariikhda xilli xaqiiqdu ay tahay inay ahaayeen rag daroogaysan oo ku caanbaxay cunista maandooriyaha iyo cabidda khamriga iyo wax la midka ah dadka faransiiska ah ayaa sheekada saddexdan ku faafiya daafaha dunida iyagoo ku tilmaamaya rag tusaale loogu soo qaato geesinimada iyo sharafka halka wejiga dhabta ahna uu yahay inaysan jirin wax natiijo ah oo ay soo hoyeen laakiin kun iyo laba boqol oo sano ka hor wakhtigaas waxaa diiwaanada taariikhda galay ilaa iminkana ku jiray saddex halyey oo ah alfursaan athalaatha oo wata ciidamo gaaraya saddex kun oo muslimiin ah kuwaas oo u jihaysta dhanka waqooyi ee dhulka shaam si ay fooda u daraan ciidankii boqortooyadii reer ruom oo siduu u dhan yahay yimid fagaaraha dagaalka
ذب المعالي دربنا نحن فرسان موتى وراية العز لنا سائرون سائرون غزوة مؤتة ayaa loo yaqaanaa oo la akhriyo hamse la akhriyo sidaan hore u soo barannay ghazwa waxaa loo yaqaanaa ta rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu hogaaminayo ayaa loo yaqaanaa laakiin tan rasuulku calayhi salaatu wasalaam u hogaaminayn ee qiyaado ka mid ah qiyaadadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa hogaaminaasay maxaa markaa ghazwa looga dhigay laba xaalo ayay culimmadu leeyihiin ghazwa ayaa loogu magacaabaa labada xaalo waxa weeyaan horta kow wuxuu magacaabay cumaradii iyo see u kala dambayn lahaayeen ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam magacaabay taasi waa xaalad weeyaan xaaladda labaadna waaqacadii markay dhacday ee dhacda ay dhacdayna rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa loo kashfiyey saxaabadii markaa madiine ku hadhay ayuu uga warramayey kolba siday wax u dhacayaan ayuu uga warramayuu lahaa zayd baa shahiiday haddana jacfar baa shahiiday haddana maxaa la dhaha cabdullahi ibnu rawaxa ayaa shahiiday calankii iyo raayada hadda waxaa qaaday khaalid waliid ayaa qaaday oo sayfun min suyuuf illaahi ah maadaama markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhacdadii sidai goobjoogu yahay oo kale uuga warramayey saasay culimmadu ghazawaadka ay ugu tiriyaan laakiin waa sariya ka mida saraayaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu diray weyn ciidanka gaalada oo cadad ahaan gaaraya in ka badan laba boqol oo kun oo dagaalyahan ayaa u soo dhaqaaqay inay ka takhallusaan saddexdaas kun ee ciidanka muslimiinta ka mid ah balse allaah ayaa qadaray in kooxdaas yar ee mu'minadda ah ay ka guulaysato afkana ciidda u darto ciidankii nasaarada ee tirada badnaa allah idinkii waxaana halkaas ku dhawoobay hadalka allah iyo ballanqaadkiisa
والله مع الصابرين
muslimiinta ha ogaada cadad iyo tiro iyo tayo laguma dagaalamayo ilaahay diintiisa loo dagaalamayo laba boqol oo kun bay gaalanu ahayd iyaguna waxay ahaayeen saddex kun waa la tashto maxaan yeelnaa rasuulka ilaahay maan wargelinaa may buhi cabdullahi bni rawaaxa rasuulka waa na soo diray dib dambana war loo looma celinayo macrakadii baa la galay zayd baa hogaamiyey zayd ibni alxaarisa waa dagaalamay faqaatala xataa qutila shahiidan zayd waa shahiiday raayadii waxaa qaaday jacfar ibni abi aalib ibni cami rasuul sal alla alay wasalam raayadii markuu sidaa u qaaday gaaladii oo dhan baa isugu timid markuu arkay gaaladiiyo soo yaacayso ila ninka raayada wada isagaa la rabaa in la dilo haddii raayadan dhacda ciidankan waa jabaya gaaladiiyo soo yaacaysa markuu arkay ayuu wuxuu yidhi jannadii buu u naadiyey qaala radia allahu canhu yaa xabada aljannati waاqtiraabuha طayibatan wabaaridan sharaabuha waruumu ruumu qad danaa cadaabuha kaafilatan baciidatan ansaabuha waxaa laga tiriyey sideetan iyo to- dhowr seef iyo waran iyo toorrey baa ku dhacday waxaa raayadii qaaday ninka la yidhahda cabdullahi ibni rawaaxa waa ninkii jeyshka dagaal geliyo oo yidhi aan dagaalka galno cabdullahi ibni rawaaxa markuu arrintii arkay ayuu naftiisii la hadlay markaasuu yidhi aqsamtu yaa nafsu latanzilanna latanzilanna aw latukrahanna in ajlaba annaasu washaduranna ma lii araaka takrahina aljanna fataqadama ibni rawaaxa faqaatala xataa qutila shahiidan radia allahu canhu meeshii buu ku shahiiday markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam ummaddii buu soo ururiyey macrakadii buu ka warramaya waxyii baa u yimid wuxuu yidhi ruum baa lala dagaalamay markii lala dagaalamay zayd ibni xaarisaa horumaray waa shahiiday jacfar baa raayadii qaaday fabakaa rasuulu llahi sal alay slam waa horumaray waa shahiiday waxaan arkayaa jacfaro haddaan ujeedaa buu leeyahy waxaan arkayaa jacfaro laba garab oo shimbirka garbahooda kale ilaahay u sameeyey jannadu meeshuu rabo uu ka duulayo carshiga raxmaankan uu hoyanayo radia allahu canhu جزاء بما كانوا يفعلون جزاء بما كانوا يفعلون allah ayaa maalintaas guuleeyay addoommadiisa balse waxay ahayd guul ay dhiiggooda u horeen saddexdii hogaamiye ee hormuudka u ahaa ciidanka ee uu soo magacaabay rasuulka sala allahu calayhi wasalam kuwaas oo kala ahaa zayd ibnu xaarita jacfar ibnu abi taalib iyo cabdulaahi ibnu rawaaxa qaa'idka koowaad wuxuu ahaa zayd ibnu xaarita waa mid ka mid ah nafarkii ugu horreeyey ee soo islaamay waana saxaabiga keliya ee magaciisa lagu sheegay qur-aanka zayd wuxuu ahaa hogaamiyihii milatari ee ugu horreeyay ee amiir looga dhigo saraayaadkii uu diri jiray nebiga sala allahu calayhi wasalam allah ha ka raali noqdee wuxuu ku shahiiday dagaalka سرية سديدات وسرية زيد بن حارثة الكلبي سنة كي وحي أهيد صدحاد هجرق بشي جماد الآخرة سرايات كا تضبية تبنات يا سديد تبنات يا سغالي تبنات يا لباتنات يا كوبي لباتنات انتبا وحي هقاميني والله مقع دري زيد بن حارثة وحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فها هو زيد قد حمل الراية فها هو زيد قد حمل الراية ببأس شديد يمضي للغاية ببأس شديد يمضي للغاية فها هو زيد قد حمل الراية istishaadkiisa kadib waxaa raayada muslimiinta iyo simaamka dagaalka la wareegay jacfar ibnu abi taalib oo loo yaqaano jacfaru dayaar waa ina adeerka rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo walaalka khaliifkii muslimiinta cali bnu abi taalib iyo amiirkii muslimiinta ee hijradii dhulka xabasha waa ninkii hor istaagay boqorkii dhulka xabasha ee la odhan jiray najaashi ee uga warrama islaamka iyo cadaaladiisa jacfar wuxuu hardan geesinimo iyo wacdaro dagaal ku soo bandhigay fagaaraha dagaalka ugu dambayntiina allah ayaa doortay oo goobta ayuu ku shahiiday kadibna waxaa raayada towxiidka iyo hoggaanka dagaalka la wareegay cabdulaahi bnu rawaaxa kaas oo isna halkiisa ka sii ambaqaaday dagaalka هذا ابن رواحة قد ترك الراحة وهذا ابن رواحة قد ترك الراحة شجاع أبي تشهد له الساحة شجاع أبي تشهد له الساحة وهذا ابن رواحة قد ترك الراحة ibnu rawaaxa waa shaacirkii rasuulka allaah iyo mid ka mid ah nuqobadii ansaarta ee labiyo tobanka ahaa wuxuu rasuulka allaah ka yidhi allah ha u naxariisto cabdulaahi bnu rawaaxa wuxuu jeclaa inuu ka qayb galo majaalista ay malaa'igta isugu faanto qisada uu ku yimid dagaalka mu'tah ayaa ahayd inuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu farriin u diray boqorkii xukumayay busra farriintaas oo loo dhiibay xaaris bnu cumeer al asdi balse boqorkii ayaa dilay ergegii uu soo dirsaday rasuulka allaah kadibna arrintaas ayaa aad uga caraysiisay nebiga sala allahu calayhi wasalam kadibna wuxuu diyaariyey ciidan gaaraya saddex kun oo askari wuxuuna amiir uga dhigay saddexda halye ee aan ka soo sheekaynay wuxuu yidhi haddii la dilo zayd waa jacfar haddii jacfar la dilana waa cabdulaahi kadibna wuxuu ku wareejiyey raayada towxiidka wuxuuna ku sagootiyey dardaarankiisii qiimaha badnaa ee ilaa hadda tawjiiha u ah ciidamada muslimiinta mar waliba way ku duulayaan dhulalka cadowga
waxaa sulaymaan bin bureyda laga wariyey in uu aabbihiisa ka wariyey labaduba allaha ka raali noqdee in rasuulka allah sala allahu calayhi wasalam haddii uu amiir ciidan u dhiibayo ama koox uu si gaar ah ugu dardaarmi jiray cabsida allah muslimiinta la socotana khayr ayuu u dardaarmi jiray kadibna wuxuu dhihi jiray ku duula magaca allah iyo jidka allah dila qofkii ku gaalooba allah duula oo waxa dhicina ama khaniimada waxa ka xadina waxna ha dhagrina meydadkana ha suurad xumaynina hana dilina dhallaanka
dardaarankaas kadib ayaa ciidankii muslimiinta la sagootiyey dumarkii ayaa soo baxay si ay raggooda u yidhaahdaan allah ha idinsoo nabad celiyo balse mid ka mid ah dagaalyahanadii muslimiinta ayaa yidhi anigu sowma ahan sowma noqonayo waxayna taariikhyahanadu sheegaan inuu ninkaasi ahaa cabdulaahi bnu rawaaxa allaha ka raali noqdee فقال المسلمون صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يبين أنه لم يكن حريصا على أن يرجع dadkii muslimiinta ahaa ee sagootinayay ciidanka ayaa yidhi allah garabkiina ha galo nabadna ha idinku soo celiyo cabdulaahi ibnu rawaaxa oo caddaynaya inuusan doonaynin inuu soo noqdo ayaa tiriyey gabaygan لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقولوا إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشدا
meel u dhow magaalada macaan ee dalka urdun oo lagu magacaabo mu'tah ayay ruumaankii dhagar ugu maleegeen muslimiinta waxaana dhabbaha u galay ciidamo ka badan laba boqol oo kun oo uu hogaaminayo hiraqla qudhiisa waxayna fooda isdareen ciidankii muslimiinta oo sidaan soo sheegnay ba gaarayay ilaa saddex kun oo askari muslimiintu waxay xaqiiqdii dagaalkaas ku soo bandhigeen halyeynimo iyo geesinimo ka tarjumaysa cisada qofka muslimka ah zayd ayaa ka mid ahaa shuhadadii ugu horreysay ee muslimiinta kadibna jacfar ayaa la wareegay hogaaminta dagaalka hardan dhiiranaan iyo tabaad leh kadib ayuu isna shahiiday kadibna waxaa raayada qaaday cabdulaahi bnu rawaaxa oo sii hogaaminayay dagaalka sidoo kalena guubaabinayay ciidanka muslimiinta kuna dhawaaqaya erayadan يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليت وما تمنيت فقد أعطيت إن تفعلي فعلهما هديت أقسمت يا نفس لتنزلن لتنزلن أو لتكرهن ما لي أراك تكرهين الجنة هل أنت إلا نطفة في شنة markii ay shahiideen saddexda faaris waxaa hoggaanka dagaalka la wareega khaalid oo allah fadligii khidad cajiib ah u dhigay cadowga halkaas oo ugu dambayntii ku jebiyey shartoodana ummadda ka kaafiyey waxaa dagaalkaas muslimiinta uga shahiiday labiyo toban mujaahid oo ay ku jiraan saddexda amiir halka cadowgana laga dilay cadda tirabeel ah كذب رسولك عليه الصلاة والسلام عيري حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم إلا إلهي تبارك وتعالى وغفري فتح قاسنا رسولك عليه الصلاة والسلام وشيغينا فعلا ويدع عضيه وعيدا يرى عبرنين وصدح كنا لو بقول كنا واجهها يويا مع ذلك هدنا وحلياب لا دعيو وحلياب كلو حكمي ذا عيدا كاو حكي شهيدي laba iyo toban nin keliya ayaa ka shahiiday maalin-mana haddana way dagaalamayeen lagu sheegay toddoba maalimood lagu sheegay ayay dagaalamayeen laba iyo toban nin keliyana way ka shahiiday saasaa markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam fatxi ugu tilmaamay ilaahayna tabaaraka wa tacaala fatxi uu uga dhigay
fursaantan saddexdaha waxay ka mid yihiin fursaanta jihaadka ee soo maray taariikhda muslimiinta ee magacyadooda ku waareen diiwaanada taariikhda allah dhammaantood ha ka raali noqdee
أشبال الغزاة الفاتحين بالجهاد بالجهاد بالجهاد بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين بالدماء نصنع الأمجاد والوغى ساحة الآسى نصنع الأمجاد والوغى ساحة الآسى